bismillaahi raxmaan raxiim niagar fos hadda communitiga degan ilaa sideed boqol inta hadda isku xiran oo aan communitigan kamid yaha oo diiwaan gashan aad iyo aaday iskugu xiran yihiin dad hadda intaan arkay wadamadan hadda aan arkay yurub meel badan aan soo soo maray dadkan oo kale ma arkin intaan hadda aan ku sheegaay waa isku xiran yihiin bir kasta meelay qur-aanku wadkooda akhristaan qaaranay ku wada jiraan haddii oo dad dhintasaas oo kale qofkii dhinta shan kun dollaraa la siinaa marka waxooda oo dhan waa isku xiran yahay ilmihii waa isku xiran yihiin kulli dadka oo dhan aaday u fiican yihiin masaajidkoodana waa haystaan waa tahay midda waxaad ka hadashay qur-aan akhriska oo soomaalida degan dalkan kanada magaalooyin kala duwan aanan ku ogeyn bal haddii sharaxad a ka bixiso dadku dhegeysanaya aad u sharaxdo sidee qur-aanka u akhrisaa qur-aanka akhriska waxaan bilaabnay aniga wadankan shan sanaan jooga hadda markaan imid ayaan bilaabnay dhowr faa'iidana waa leeyahay horta qur'aanka waa ilaahayaanu u dhowaanaynaa in ummaddan badbaadiyo ilmaha ilaahaynu badbaadiyo taas waa helnay second bil kasta waxaa lagu akrinaa guri oo dadka dhan ay isugu imaanayaan marka dadka hadda tiradooda markaa fiirisid waxaa laga yaabaa afartii sanaba in hal mar ay kugu soo aado wax oo dhib lehna maaha habeenkii bisha habeenka ugu dambeeya oo jumcada ugu dambaysa ayaa la akrinaa marka qof kasta waa ogyahay liiska waa qoran yahay hadda sanadkan ilaa uu ka dhammaado ayuu qoran yahay waa la ogyahay waa gruubkuu ku jiraa marka waxaa leeyahay haween dambe meel hebel waayo bishan hadday dhammaato yaasiin waayo waa tahay dhibaatooyin badana qurbaha ka jira toronto oo daris ilaha dabcan dhibaatooyin badana ka dhallinyarada oo dilal ay ku jiraan ayaa laga sheegaa idinka midaas waad ka wanaagsantihiin mar is dhihi karaa ducooyinkan iyo isku xirnaantan ayaa sababtay inaad ka badbaadaan dhibaatooyinka haa waa la dhihi karaa waana run ilaahay haddii mar aad magan geshid wuu ku badbaadiyay annaga hadda magaaladan oo sideedka boqol qof joogo oo torontina intaas noo jirto hal qof maxkamad u socota ma qabno hal unug oo hadda ka hore la xiray ma qabno waxaasoo dhan ilaahay waa naga badbaadiyey tan kale labaad markii oo ilmaha laftarkooda inta ku dhasheen waxay arkayaan markii gurigooda qur'aanka lagu akrinaayo ilmaha yaryar waa joogaan dadkay arkayaan dadkan maxay yihiin ay leeyahan communitigeena waay ta kale labaad dadkay isbaranayan waa isku dhex jiraan meesha aan deganayn tuulo waaye ma aha sidii toron oo kale ay u weyn tahay dadka inta badan waa iska warqabaan waan is arkayaan alxamdulilah quraan akhriska oo muhiima marka laga soo gudbo wacyigelin ayaa jiro dhalinyarada bulshada halkan iyo odayaashuba ay aqoonyahanka qayb ka qaataan balka war wacyigelinta aad ku wacyigelinaysaan dhalinyarada kuwii hore noqdaan ama kuwa ku cusub dalka dhowr waxaan qabnaa qur'aan akhriskaas dadka waa isku arkayaan second masaajidka mar kasta waa la joogaa waa la isku arkaa tan kale labaadna maalmaha bishii waxaa sanadkii waxaan qabnaa maalinta ciida oo kale fanka waxaa laga bixinaa kharashka la aruuriyey maalinta ciida oo kale ilmaha iyo kulli waxaa la iskugu imaanaa hool hool oo la kabeeyey saas oo kalea mar walba wacyigelinta ay ku socotaa ilaa hadda aadan u fiicannahay alxamdulilah dadka hadda inta yimidna waa shaqaystaan kulligood dad shaqaysta waay dad shaqaysta oo dadkooda xagga jirana caawiya ayagana saas oo kale waa hadda bisha aan soo dhaafna keliya waxaan u malaynaa afar meher afar meher bisha aan soo dhaafna keliya bil kasto saasaa guurka ugu dhacaa marka marna waxaa dhacdaa gabar inta ka baxdo in xagga ninka ay ka keensato ama ninka inuu xagga gabar ka keensado taas naftirkeeda waxaa sii badan wayaa
dhalinyaro cusuba halkanaya oo group five waxaa loo yaqaana iyo qaabab kaleba ku imaanaya marka kuwa cusub sultan see ku caawisan
sida caadiga ah annaga hadda inta waxay u badan tahay oo dadka badan ay usoo gelayaan group five kaas group five keenana haddii mar aad credit-kaaga aad ku dheeshid nin aad keentay intuu eer galo ama uu banaanka ka tago communitiga dhanaa waxa hallaabayo marka ilaahay wuxuuna waafajiyey in hal qof uusan naga hal qofaad jiray oo ku sigtay inuu tago ceerta ninkii keenayna waa dhintay anaga afar bilooda u dhineen afarta bilood anaga community ahaan ninkii kiradiisi iyo qarashkiis anagaa bixinay ilaa uu sanadka uu ka dhamaysanayo marka aadan u ilaalin weynaa in oo aysan creditkeyn usan imaanin qaabka marka dadka ay ku keenaan for example anaa rabo inaa qof keensado adin waxaa laga yaabaa inaa qof aad rabtid ninkan saas oo kale shanta qofay isku tegayaan oo creditkood fiican oo shaqaysanayo shanta markay isku tagaan ayagaa isboonsanaya marka aniga sanadkan haddaan ku caawiya adigana beritaa ay caawinaysa waa tahay ugu dambeyntii adoo iisoo koobaya toronto iyo edmonton oo alberti ontario ka tirsan ayaa lagu tiriyaa meelaha ugu dhibaatada badan maxaad u jeedin lahayd si ay idinku daysadaan islamarkaana loo badbaadiyo ubadka aadaa u mahadsantahay dadka dariska nala ah waxaan usoo jeedin lahaa waxaan wax laga bixi karo waay sida keliya loogu bixi karo wax waaye in ilaahay la aamino qur'aanka la qabsado iyo in mubaafaqa la samaysto